aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi maalmihii u dambeeyey waxaa la saadaalinayay in isbedello lagu samaynayo golaha wasiirada dowladda federaalka sababo ku aadan in uu aad u kordhay cadaadiska haysta dowladda federaalka ee kaga imaanaya dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo ku guulaystay inay gacanta ku dhigaan magaalooyin ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe oo kaabiga ku haya amaba daris la ah magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya isku dhexyaac dhanka siyaasadda ah ayaa jiray dowladda federaalkana waxa ay qiimeyn ku samaynaysay awoodda sii korortay ee xarakada shabaabulmujaahidiin iyo sida ay ula falgeli karto amaba u wajihi karto waxaana loo baahday in isbedello lagu sameeyo wasaaradda gaashaandhigga oo loo arko wasaarad muhiim u ah dagaalka iyo taliyaasha ciidanka haatan waxaa soo hormaray saadaashii ku aadanayd in la bedelayo wasiirkii gaashaandhigga wasiir kalena la magacaabayo isku shaandhaynta waxa ay ahayd mid kooban axmed macalin fiqi oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga jibriil cabdirashiid xaaji cabdi oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad cabdisalaam cali dhaay oo ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad isna waxaa loo beddelay wasiirka arrimaha dibadda labadan siyaasi ee jibriil iyo cabdisalaam waa siyaasiyiin dhanka koonfur galbeed ka yimid lafta gareen ayaana lagu qancinayaa sida wararku ay tilmaamayaan wasaaradda gaashaandhigga waa markii labaad uu isbeddel ku yimaado oo laba wasiir loo dhiibo taas oo muujinaysa xaaladda adag ay ku jirto dowladda federaalka fiqi waa siyaasi xiriir dhow la leh dowladda masar dhan kalena waxa uu xiriir la leeyahay dowladda etoobiya xasan sheekh marka waxa uu isku dayayaa inuu isku dheyla tiro siyaasadda dhanka gaashaandhigga ee ku wajahan dowladaha etoobiya iyo masar oo labadoodaba ah dowlado cadowtooyo ay ka dhexayso lagana baqdin qabo in soomaaliya ay ku loolamaan maadaama labada dowladoodba ay ciidamo ku biiriyeen howlgalka ausom ee dhaqaalaha loo la'yahay dowladda federaalka oo xasilooni daro siyaasadeed iyo awood la'aan dareemaysa waxay markaan xoogga saaraysaa in awooddeeda ay isugu keento sidii ay u difaaci lahayd magaalada muqdisho axmed macalin fiqi markuu dibadda ka joogay dowladdii farmaajo wuxuu horay uga soo hor jeestay ciidamada gorgor ee ay tababartay dowladda turkiga isagoo ku tilmaamay in ay yihiin ciidan u shaqeeya farmaajo loona baahan yahay in la burburiyo oo meesha laga saaro sidoo kale xilligaasi waxa uu weerar afka ah ku qaaday odawaa yuusuf raage oo ahaa taliyihii ciidamada dowladda mudaxileedkii farmaajo ciidanka odawaa oo taliyihii ciidanka xoogga dalka ah maalin dhaweytana waa sheegay uma qalmo mas-uuliyad ninkaas cunug yar oo mas-uuliyad iyo derajo uusan lahayn loo xambaaray weeye dhibka ay leedahay qofka aan wuxuusa ku habboonayn loo dhiibana waxaasoo kalea ka dhashay fiqi waa markii saddexaad ee dowladda federaalka uu xilaalka qabto waxa uu mar ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo loo magacaabay bishii agosto sanadkii labada kun laba iyo labaatanka fiqi oo wax ku soo bartay dalka suudaan waxa uu soo noqday agaasimaha hay-adda nisa dowladdii shariif sheekh axmed xilligaasi waxaa lagu xasuustaa in uu ka dambeeyey dad badan oo lagu dilay magaalada muqdisho markii lagala baxay xabsiyada isku shaaqaynta wasaaradda gaashaandhigga cabdisamedow waxa ay muujinaysaa in xukuumadda ay la daala dhacayso sidii ay u heli lahayd hoggaan kalsooni ka heli kara ciidamada iyo taliyaashooda waxaa la isweydiinayaa marka ciidamada gorgor iyo kuwa kale ee gaarka u tababaran ee dowladda federaalka ka tirsan miyay si buuxda ula shaqayn doonaan fiqi oo horay u dhaliilay tababarka iyo abaabulka ciidamadaasi xilligii farmaajo waxaana suurtagal ah in khilaafaad ciidan uu qarxo magacaabista fiqi kadib haddii la waayo isfaham soo degdega iyo hoggaan mideeya ciidanka ogowna hadda ciidanka gorgor waa ciidanka keliya ee dowladda federaalka u aragto inay isaga sii difaaci karto ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin odawaa yuusuf raage waa taliyaha ciidamada dowladda waxaana lagu tilmaamaa nin khilaaf xooggan uu kala dhexeeyey wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga cabdulqaadir tigtog oo dowladda turkiga ay wadatay muddo khilaafkaasi waa uu jiray waxaana inta hadda aan la soo celin odawaa yuusuf raage uu xilkiisa ku waayey wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdulqaadir tigtog marka waxaa la leeyahay waa nin dabeecad ahaan aad u liita mar qofkii ay isqabtaanna way adag tahay in dib uu ula macaamilo isha ayaana lagu hayaa oo su'aalaha aad kale isku weydiinaya baraha internetka waa hannaanka ay u wada shaqayn doonaan odawaa yuusuf raage ciidanka gorgora iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga axmed macalin fiqi magacaabista fiqi sidoo kale waxa ay ku soo beegmaysaa xilli xaaladda liidata ay ku jiraan ciidanka dowladda federaalka marka loo eego furumaha dagaalka sidoo kale dowladda federaalka ay ku sugan tahay xaalad siyaasadeed oo aad u cakiran maadaama khilaaf iyo isfaham daro uu kala dhexeeyo maamulada la baxay jubbaland puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo diidan hanaanka doorasho ee qofka iyo codka uu ku tilmaamay xasan sheekh marka waxaa la isweydiinayaa fiqi haddii uu yahay qofka saxda ah ee hagaajin kara xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo haddii uu yahay nin xal u keeni kara arrimaha amniga magacaabista fiqi ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa xilli magaalada kambala ee dalka uganda dhowaan uu ka dhacay shir ay isugu yimaadeen wakiilo ka socday dalalka iyo ciidamada ka joogaan soomaaliya waxaana shirkaasi lagu caddeeyey in soomaaliya la geeyo ciidamo dheeraad ah oo siddeed kun gaaraya xilli kuwii hore lacag loo la'yahay waxaana arrinkaasi ay ku xoojiyeen in aan lagu kalsoonaan karin ciidamada dowladda federaalka oo keligood aysan ka adkaan karin xarakada shabaabulmujaahidiin codsigaasi marka waxa uu xaqiijiyey taageerada ay weli u baahan yihiin ciidamada dowladda federaalka marka waxaa la isweydiinayaa iyadoo arrimaha ay jiraan fiqi muxuu qaban karaa oo xaaladda taagan muxuu ka bedeli karaa marka wasaaradda gaashaandhigga oo lafdhabar u ah dagaalka lagula jira xarakada shabaabulmujaahidiin in hoggaankeeda si joogto ah loo bedelo waxa ay niyad jab ku abuuraysaa ciidamada dowladda federaalka waxaana ay fursad siinaysaa ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin inay sii xoojiyaan dagaalkooda ka dhanka ah askarta dowladda federaalka maadaama ay arkayaan oo ay u muuqato in dowladda federaalka ay ku jirto xaalad jahawareer ah oo ku aadan dagaalka soomaaliya ka socda dadka aadka kaga falcelinaya magacaabistan marka waxa ay leeyihiin ma jirto wax ay soo kordhi karaan raggan la magacaabay ee wasaaradahan loo dhiibay maadaama horeyba ay u joogeen oo ay ka mid ahaayeen dowladda federaalka sidoo kale waxaa la leeyahay in ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiiradaba aysan u madax bannaaneen shaqadooda oo ay ku haystaan xasan sheekh iyo qoyskiisa wasiir kasta waxaa la leeyahay waxyaabaha uu qabanayo waa wax loo meerinayo oo laga warhayo keligiisna go'aan ma gaari karo